أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandaluuskooda ugu doorka roon howlgalla la beegsaday ciidamada xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ururka midooda gaalada afrika ayaa sheegay in si dhab ah ay u qaateen go'aankii maraykanka uu ku joojiyey zaasiinta ciidamada kufaarta afrikaanta dowladda sacuudiga ayaa duqiimo ka geysatay magaalada alxudayda ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka yemen maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay hub fara badan ay ku daadguraynayso magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa martigelisay mashruuc lagu daahfurayay dhiraynta degmadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gabagabeeyey haweenka ganacsatada ah ee magaalada buurdhaxunle
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
waa subaxnimo sabtiha taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgalla la beegsaday ciidamada xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka ay kaga sugan yihiin wilaayada bay waxaana madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada xabashida ururka midooda gaalada afrika ayaa sheegay in si dhab ah ay u qaadanayaan go-aankii maraykanka uu ku joojiyey zaasiinta ciidamada kufaarta afrikaanta sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya waxaa ka furmay shir uu soo qabanqaabiyey ururgaaleedka midooda afrika kaas oo diiradda lagu saarayo xaaladda kala guurka ah ee soomaaliya iyo sida laga yeelaya ciidamada kufaarta afrikaanta ee wajahaya xaaladda dhaqaale xumo wafdi u badan saraakiil ciidan oo ka socda kooxda riddada ayaa shirka ka qaybgelaya sida ay faafisay warbaahinta etoobiya guddoomiyaha ururka midowda afrika ayaa ugu baaqay kooxda riddada inay xubno ku yeelato guddi loogu magacdariyay isbahaysiga difaaca bariga afrika oo ay gadaal ka riixayaan etoobiya iyo kenya taliya ku-xigeenka ciidanka kooxda riddada oo shirka aadisaababa ka qaybgelaya ayaa ku calaacalay in haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay soomaaliya ka baxaan ay suuragal tahay in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegaana ururka midowda afrika oo ka walaacsan go-aankii maraykanka ee dhaqaalaha looga jariyay ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan ayaa ku guurdaraystay inuu helo dowlado ama ururo sii wada taakulada dhanka saadka ah ee afrikaanta soomaaliya ku sugan arrinkaas oo keenay in adisababa ay ka dhacaan kulamo tirabeel ah balse weli aan wax natiijo ah ka soo bixin maxamuud cali yuusuf oo ah madaxa ugu sarreeya ururka a u ayaa xubnaha golaha ammaanka iyo nabadda midowda afrika u sheegay inay si dhab ah u qaateen go-aanka maraykanka isagoo golaha ugu baaqay inuu diyaariyo qorshe looga baaqsan karo waxa ugu yeeray halista weyn ee soomaaliya kasoo food leh mahadsaned marwan dowladda sacuudiga ayaa duqeymo ka geysatay magaalada alxudayda oo ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka yemen sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abusheyba warbaahinta ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ayaa sheegay in ciidamada nidaamka daaqoodka al sacuud ay duqaymo cirka ah ku qaadeen magaalada dekedda leh ee alxudayda oo dhacda galbeedka dalka yemen siday wararku sheegayaan duqaymuhu waxay beegsadeen xarumo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta dowladda ee magaalada alxudayda sidoo kale waxaa la weeraray jasiiradda kamaraan ee ku taala badda cas dhanka kale isbahaysiga uu hogaamiyo nidaamka daaqoodka al sacuud ayaa xaqiijiyey inuu fuliyey weeraro uu ku bartilmaameedsaday goobo militari oo ay leeyihiin xuutiyiinta balse isbahaysigu waxa uu sheegay in aan la beegsan dekedda alxudayda islamarkaana dekedaha yemen ay weli u furan yihiin isu socodka maraakiibta weeraradan waxay yimaadeen markii xuutiyiintu ay sheegteen inay weerareen laba markab oo shidaal oo sacuudigu leeyahay taasoo ay keentay inay ku dhawaaqeen waxay ugu yeereen xanimaad badeed oo ka dhan ah maraakiibta la xiriirta sacuudiga ee maraya badda cas mas-uuliyiinta xuutiyiinta ayaa ku hanjabay in duqeymahan ay sii kordhin doonaan colaadda halka falanqeeyaashu ay ka digayaan in xiisaddan ay dib u horin karto dagaalka yemen iyadoo sidoo kale khatar gelinaysa ammaanka maraakiibta ganacsiga ee badda cas iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab mahadsanid abushayba maamul goboleedka gaalharaaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyay kooxda riddada in hub fara badan ay ku daadguraysay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkan saadaq muumin wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka ashahaada la dirarka ah ee puntland murtad cabdiraxmaan dujaana ayaa waraysi uu bixinayay kaga hadlay abaabulka kooxda riddada ay ka wado oo deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka mudug wasiir ku-xigeenkan ayaa kooxda riddada ku eedeeyey inay hub soo geliyeen gobolka mudug ayna doonayaan sida uu hadalka u dhigay inay ku qalqalgeliso amniga deegaanada maamulkaasi isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in hubka si gaar ah loo soo geliyey magaalada gaalkacayo intaasi ku daray inay soo bandhigi doonaan hubkaasi baryahan dambe dowladda wakhtigeedu dhammaaday ayaa waxay ka wadeen runtii arrimo xaalad abuur baa laga waday marar badan bayna miidiyaha u dhawaaqeen inay puntland ciidamana ku dhex samaysanayaan maleeshiyaad ay dhaheen mushaar baa siinaynaana meelay soo taagtaageen laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa in dowladda wakhtigeedu dhammaaday haddeer ay gaalkacyo ay kusoo daabulayso hub la rabo runtii dadka reer gaalkacyo in lagu khalkhalgeliyo hadda annaguna waa isdifaacaynaa xogtaasna waa xog aan hay-adaha iyaga amniga ka helay oo sugan oo diyaaradaha hub lagu keenay aan qarsoonayn oo la rabo in lagu dhibaateeyo ama lagu khalkhalgeliyo amniga gaalkacyo runtii waana natiijadii hadda xasan iyo xamsa iyo dadka ka hoos shaqeeya baryahanba ay ku taamayeen iyo waxyaalihii hadda ay sameynayeen oo maleeshiyaadka ay qabaaisha ka qorayeen intaba laakiin annagu hadda cidda nala dagaalamaysa oo hubkan meesha kusoo daldalaysana waa naqaanaa waa nimankaas xilligoodu dhammaatay xamsa iyo ciddii shaqada uga hooseysa oo runtii dad badan oo gobolkan u dhashay oo iyagana foodsaar looga soo dhigay baa jira inay nabadgelyo xumo gaalkacyo ay ka abuuraan anagu waa isdifaacaynaa runtii sida muuqatana dowladihii xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxa ugu ka dambeeya waa jubbaland iyo puntland duulaanka qaawan baana hadda lagu soo qaadayaa waxaan moognahayna maahan waana mid arrinta ka dhalata ama waxa ka dhasha mas-uuliyaddeed ay qaadan doonto runtii dowladda waktigeedu dhammaaday hubka hadda annaga hadda noo sheegay oo soo galay magaalada waa hubkii ay turkigu bixisay dadka loo soo adeegsadayna waa naqaanaa marka waxaan rajeynaya inay kala kulmi doonaan hadday isku dayaan khalkhalgelin amni gaalkacyo waxaysan mahadin doonin oo diyaaradaha hubka lagu keenay inay dhaawacyo ku qaadan doonaan arrinta uu ka dhawaajiyey wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka ashahaadala dirirka ah ee puntland ayaa kusoo beegmaya xilli dagaalo culus oo ka dhacay gobolka bari looga itaal roonaaday ee maleeshiyaad taabacsan kooxda ridada iyadoona maamulka siciid deni sheegay inuu gaadi dagaal ku qabsaday dagaalkaas oo ka dhacay deegaanka laag ee hoostaga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
degmada buulla fulay ee wilaayada bay ayaa martigelisay xaflad lagu dahafurayey mashruuca dhireynta ee degmadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin waxay ahayd munaasabad nowci ah oo agaasinkeeda uu lahaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay laguna qabtay bartamaha degmada buulafulay gaar ahaan agaarka argada taasoo ujeedkeedu u ahaa mashruuc lagu dhireynayo magaalada mashruucan waxaa fulinayay maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay isaga oo kaashanaya guddi gaar ah oo loo xil saaray dhirinta magaalada munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo odayaasha dhaqanka ganacsato bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo muujiyey taageeradooda ku aadan muhiimadda ay leedahay baarista iyo daryeelka dhirta inta ay socotay munaasabadda waxaa la soo bandhigay boorar iyo halkudhigyo wacyigelin ah oo dhiirigelinaya beerista iyo ilaalinta dhirta si kor loogu qaado bilicda magaalada iyo ilaalinta deegaanka ka qaybgalayaashu waxay bulshada ugu baaqeen inay si joogta uga qayb qaataan beerista iyo daryeelka dhirta iyagoo xusay in deegaanka cagaaran uu door muhiima ka qaato hagaajinta nolosha bulshada iyo qurxinta magaalada sheekhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxa uu sheekha uu ka hadlay mowduuc muhiim ah oo ku aadan muhiimadda mashruucan iyo fawaa'idda ugu jirta dadka muslimiinta waa barnaamij oo ay ku tusayso dowladnimada waa barnaamij nawci ah oo mithaali ah weeye sideebaa ummaddu uga faa'iidaysaa ummaddu waxay uga faa'iidaysaa dhirtaas oo la beeray fawaa'id fara badan baa ummadda ugu jirta awalan mirahoodii bay guranayaan ajar bay ka helayaan soo ma jeedid waa la harsanayaa hoostiisa waxaa intaa kuu sii dheer dhirta magaalada marka lagu beero roobka markuu yimaado ciiddii roobku qaadi lahaa dhirtii way celinaysaa soo ma jeedid mujtamacii mirihii ka soo gacay ay ka faa'iidaysanayaan geedo waxtar leh weliba oo miro leh waa la harsanayaa xayawaankii cuna xataa ajar baa looga helayaa wax intaa kaaga daran oksijiinka ayuu u soo jiidayaa magaalada soo ma jeedid waa bilicda magaalada ayuu qayb kaga qaadanayaa dabaysha daran oo guryaha jiinqadaha ka qaadaya oo dhan dabaylihii buu ka difaacayaa soo ma jeedid fawaa'id fara badan ayay leedahay oo aan la soo koobi karin mujtamaca uu leeyahay sheekh ibraahim maxamed saalax waxa uu ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay munaasabadda dhireynta buulafulay waxa uu ku dheeraaday ka hadalka dhirta iyo faa'iidadeeda isagoona talooyin dhexalgala u jeediyey reer buulafulay may kale taliyee taanfursudu ilaahayan inshaani hareedmaydlara geed welba jidmajiifasolari geedoybanan inshaani waanu bannaanka yaalan anabtatiidaylan ko ahamadan iska bilaaw gurigey haafadda insha allah wali galabtuunka bilaaw insha allahu ta'aala mayba anaba iska bilaawo insha allahu ta'aala galabtumay fada inay dinteedayba ka bilaawo geedowu inti dharaarayo ini qaado idajey tan kala mayn lahaa soomaalida may haysadee soomaaliya may siin haysatee walarow alghaswul fikri man ininka sheekayi jiray timarlankii abuur lehedan sano toddobaatan sano sugay walaraay toddobaatan sano hoo la sug walaqaasan wala jira mee beenlew haddii toddobaatan sano la sugoon ajarba kiin dareera may koo hadlaawiyad umud may buwaa umud jirta umud biidii ilaalsatiiwu soomaalida may lahaasi guud ahaan dhulkin ilaalsada biidin ilaalsada dhuhluun la jara waxay dhaafay deegaamada la xaalufiyo hal dhaafay ilaahaygu dal wanaagsan ilaahayna si geedale waa ilaahayna si insha allahu tacaala magaalooyinkaanana amirneen taasaan lahaa soomaaliya ka faa'iidaysa nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa dhankiisa aad u soo dhoweeyey hawshan adag ee u istaagay maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxaan u aragnaa waa fikir saliim ah waa fikir maasha allah dhali doono waa fikir insha allahu tacaala iddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey bani'aadanka kale oo waxay naga dambeeyey ee ay u caayi doonaan ciddii soo fikirtay ama ciddii qabatana ajar adduunya aakhira ay ka helayso waayo dhirtu waa nolosha noolaha noolaha oo dhan bay nolol u tahay waxay leedahay wax loo yaqaano afka qalaad ama lagu yidhaahdo atraction waxa la yidhaahdo ama soo jiidasho neecawga iyo roobka waxaas oo dhan bay soo jiidaa dabeesha iyo qoraxday celisaa nabaadguurkay dhulka ka celisaa dhulka maxaa macaadantiisa ayay u qabataa maasha allah waa xoolaha ayay nolol u tahay dadka nolol u tahay guryaha lagu dhisaa wax walba marna geedka lagama maarmo maadaama aan laga maarmaynin geedkii insha allahu tacaala beeriddiisana waxay noqotay wax walba muhiima mid ka muhiimsan ayay noqotay sidaas darteed odayaasha haddaan nahay waxaan u aragnaa mashruucgaas waa mashruuc barakaysan mubaarak ah waan mubaarakaynaynaa waana ka qiib qaadan doonnaa insha allahu tacaala inaan isku dayno mid iyo laba iyo saddex waxaan ahayn oo badan kadib khudbadihii iyo talooyinkii laga jeediyey munaasabadda waxaa si rasmiya loo gudagalay qaybinta geedaha ay wilaayada islaamiga ah ee baay ugu talagashay in loo qaybiyo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay uga qayb qaataan ballaarinta dhirta iyo qurxinta magaalada waxaan soo gaarnay biidni illaahi ilbaari geedihii in aan qaybinno una qaybinno ganacsatada magaalada nin kasta iyo geedkiisa gacanta laga saaro sida uu maaragtay u tallaalo ama u daryeelo biidnillahi tacaala ayadoo muraaqabadii walaayada iyo korjoogtadiiba ay diyaar u tahay guddigii gaarka ahaa ee loo xil saaray biidniillaahi ilbaari hadduu ilaahay qadaro ilaahayna wuu noo suuragelinaya insha allahu inay noo tamaam noqoto sidii aan doonnay biidni illaahi ilbaari waxaan kula talinayaa dhammaan guud ahaan muslimiinta in ay geedaha tallaalaan geed kasta oo tallaasho waa nolosha weeyaan qaar ka mid ah ganacsatadii iyo xubnihii bulshada ee loo qeybiyey geedaha ayaa muujiyey siday ugu faraxsan yihiin mashruucan iyaga oo ballanqaaday inay ilaalin doonaan oo ay daryeeli doonaan geedaha la siiyey magacayga waxaa la yidhahdaa hadan maxamed nuura ku magac dheer fanax waxaan joogaa degmada buula fullaay maxaa ka mid tahay waxaan ka mid ah ganacsatada magaalada ka mid ahay haye maxaa lagu sii maanta maxaa liisee geeda tallaal oo adag qurux badan aan muddo badan u taamay haye oo muddo badan aan rajaynay yaa maanta liisee alxamdulilah sidee dareenkaaga maasha dareenkayga lama koobi karo geedaha muddo badan aan raadinay haye wax kaasoo dareenkayga lama koobi karo maasha allah islaamiga baaya gacanta kaa saartay bal inaa xanaanaysa diyaar u tahay nacam inaa xanaanaya diyaar walaal khayr allah siiyo guul allah siiyo magacayga waxaa la yidhahaa xasan nuur fiifi waa kasoo fiican alxamdulilah gacanta ku haysataa waxaan ku- gacanta ku haystaa een, geedo oo maaragtay la tallaalayo maasha allah eh marka alxamdulilah waa nimco ilaahayna siiyey waaye ila geedaha moogta waa nimco ilaahayna siiyey inaan harkooda iyo maaragtay waxa waye aan ku nafcayno oo maaragtay waxa waye magaalada lagu sharaxo oo meelaha fiyaalada maaragtay lagu abuuro maasha wax muhiima wax baahi u qabnay wey oo hadda ilaahay maaragtay maasha allah allaha barakeeya allaha barakeeya insha allah maasha allah aad baan maaragtay ugu faraxsannahay barnaamijkan waaba sugaynaba maasha allah mashruucan dhireento ee laga hirgeliyey degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa noqonaya tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo deegaanka laguna abuurayo wacyigelin ku aadan ilaalinta dhirta bulshada ayaa door weyn ku leh sii wadidda dadaaladan si loo helo deegaan cagaaran oo faa'iido u leh jiilasha hadda jira iyo kuwa soo socda intaba maasanid bashir ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada buurdhucunle sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani dowladana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayna ka faa'iideysteen boqol iyo soddon ka mid ah haweenka suuqleyda ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey markaska umucadiya ee magaaladaasi dowlada oo socotay muddo siddeed iyo toban cisho ah ayay ku qaateen haweenka intii ay socotay duruus kala duwan waxaana xafladii gebagabada kasoo qaybgalay culimo salaadiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa goobta kalimaad qiimo badan ka jeediyey culimmada kale ah sheekh yacquub iyo sheekh maxamed garaar iyagoo bogaadiyey dowladan ay ka faa'iidaysteen haweenka ganacsatada ah meelin may ku socday walbarasho oo la baraw haweenka mu'minaadka ah muslimiinta mu'minaadka ah oo reer puntland wala baraay oo dowrahan socdi iyo hata lagayaa macnaha ninta nin sheegi waana arrin eedan qiimo badanoo eedan farad geliyaasu gebro muslimaadka ini walbaradaan walbaradaan gaarhaan balaanto wal haka tacay diijari wal malaha bari jarna may waha uniga wal kurika la baray gebro wal ku tabaay nasiib wanaagga eeg may hadeerneenaa ini kurino wala baro gebron wala bara aad idila wala ka bara tan idila wala bara tan gebro wala bara iyo hadeerneen halku faa'iidaysadoy arrin horahan jarti ma e nasiib balaant horti helli ma e may waha nasiib hata haderisiyu alle subxaana wa tacaala aan mahadiyaana bacdallaahi meen mahadnagay culummadii gaar ahaan maktabu dacwa fii wilaayati bakool alislaamiya culummadii mas-uuliyiinta ahaayeen mucalimiinta iyo mucallimaadka iyo ardaydii gabro muslimaadka eh oo weliba suuqlayda ahaayay reer buurdhucunle ee ku faa'iidaysadeen dadaalkan kange hata socday iyo dowladda ku faa'iidaysadeen runtii may wahee kororhsiga iyo siyaadsiga cilmiga diinta islaamka taasoo camalkiina siyaadayaas idinkeeka la siyaadsado runtii farxad weynu sida hata maarina taqriirkana ninka sheegay boqol iyo soddon gabrood oo weliba badanay gabroogay suuqa ganacsiga kalahay geeka dowra intaasi la eg caqiidadii iyo tawxiidkii laka daraasayey salaadii laka daraasayey umuuro fara badanoo diinta ka saabsan laka daraasayey oo geeka lan xafladeeyahaayo may lahaa jasaakunallah khayran gabroogi may nuurideena guryaalkii ismaamulaaseen iyo qoysaskii iyo dadkii may waheelaka tarbiya eelka tacliimaya ka sugnaayeen intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cilmiyeed kooban goobta ka sameeyey haweenka ganacsatada ah ee dowlada ka faa'iidaystay dowladii oo niinka furanayti boqol degmada waajid buurdhunglahatana la niinku furi balaan aragdayga na'si ee niinku furi yaa ilaahay gafuur rahiimka yaa ilaahay inka mahasana anka mahasagna allaga niin suurta geliya ilaahay inka mahasagna anoo leeraw magacay kaltuumo sheekh maxamed oo kumid aha gabroogi reer buurun oo ganacsatad haayan dowlada intaa ku faa'iidaysadeen waqti ka kooban tuman isiyeed maalmood oo walayaha faa'iidaysadeen ay kitaabka leeraw akhbirni an arkaani dhiimaan iyo kitaabo kale oo laku kuwarami tambiihaad an usuuli diini laku kuwarami may kale laku harmay dowlada ka saabsanaya tacliimaad fi salaati salaado ka saabsan بسم الله ما معنى الإيمان باليوم الآخر معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم باليوم الآخر وما يكون قبله من أشراط الساعة وما يكون فيه من الحساب والميزان ما الدليل باليوم الآخرة الدليل قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ما أهمية الإيمان باليوم الآخرة الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان المسلم إلا به سؤال تحدث كشيكوي عن القرآن قرآن كيو الكريم وناكسناه ومراحله القرآن قرآن كبوسيس جينو كشيكوي بإيجاز سكوب ونكو كشيكوي جواب القرآن قرآن كي هو قرآن كي كلام الله تعالى إلهي كلام شي واي المنزل له كد... المنزل لهددي على رسوله رسول شي كرشيها كددي رسول كسو محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد لسكعدون صدايا بتلاوته القرآن قرآن أخري سنتس المبدوء لكبلاوي بسورة الفاتحة لكبلاوي المختوم لكو ختمي بسورة الناس للختمي gabagabadii waxaa munaasabada kalimaad ka jeediyey malaaqmadkeer garaar iyo ugaas buraale maxamed haybiih oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool intaas markaan ka soo gudbo waxyaabo yar yarahoo aan ark yaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo oo cimrigayga uu soo gaadhay horta aan cimrigayga waxaan soo gaadhay oon diin islaam lagu dhaqmayn in xeer lagu dhaqmo dhulkana aan joogno gabadha waa la kufsani nin ardaalaa kufsani shalay maxaan ku kala baxnay innagiyo reer fulaan baa la dhihi jiray laba neef adhoo meheraan ku kala baxnaa la dhihi jiray ninka gabadha kufsaday iyo gabadha la kufsaday maxay yihiin marka laba neef adhoo meheraan ku kala bixi jirna laleeyahay gabadh cafiifo oo nabadeeda qabto oo owlaad lahoo reerkeeda degan baa nin weyn oo sideedoo kale owlaadda la kufsan jiray waa dadka dilka u waajibay waay dadka iyaga ahaa yaa waxaa la dhihi jiray laba neef adhaan ku kala bixi jirna maanta ma la arki idinkaa ina weydiiyey su-aashaas arrintaa maanta ma jirtaa jawaabtu waa maya annaga markii aan dugsiga nala geeyo gabdhuhu waxay noo kari jireen cuntada masagaday noo tumi jireen argay raaci jireen waxba lama baraynin wax nolol adduunyo ahoo lagu dhaqaalaynhaya ma jirin annagana wiilku wax bartaa la dhihi jiray gabadha hadduu nin dugsi geeyo oo gabadha xoogaa ay soo yarkacda waxaa la dhihi jiray fahmaday wiilka ka qaadatay wiilkay fahmada ka qaadatay ka bixiya dugsiga dugsigaa laga caydhin jiray maanta tee meherkeeda la diidi karaa teesa aabbaheed gadani oo ka ogol teesa walaalkeed maanta dhexal u diidi oo meel ka fadhiisani ma la heli maayo alla subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa arrintaas ilaahayga boqorka ah ee aayadahaas qur-aanka ah inaan dhaqan gelina keena kitaabka qur-aanka inaan dhaqan gelina keenaan ku mahadinaynaa إخوة إلهي سبحانه وتعالى يا مهد نغان أولا إيوة آخرا بإلهي سبحانه وتعالى مهد نغان الله سوى نوافجي نعمة مناتب أرغوها إنو هندوكها إن الله نوافجي أوكو مدى أني بلانتي cidateeba ka mashquulsanaaytay owlaad iyo ma aragna id maamulku fadaasi hanta farruqdiniya walbarato diinka islaamka barata hambati qalinjibintiya iyo masangahayna hafladiya geek aniska koyn uno roogna tanba etana ema geek meel kasta linkahaysan eta nicmadaas uuna hata arag wahayna iiba ilaahay subxaana watacaala anka mahadnagaan bacdallaahi ma eg mahadnagaane meeligee hore roogdini la ogi inti meeli iyahayti haka dadaalay haka juudi haka bii geek inta shisheeni iina og mahadnagaan haddii walaayada islaamka nagata haddii macalimiinta iyo ulmaadi walha baraasi nagata antiibo ha ku jeysati dadaal iyo juhdi ha ku de- jeysati ang mahadnagaan maylana jazaakum allahu khayran haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ayaa dhowr jeer sidan oo kale dowraad ceynkan ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada bokool ka faa'iidaystay waxayna dowradani noqonaysaa mid ay si weyn ugu korarsadaan aqoontooda aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan cabdiqani warbixintiisana waxay guniga gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanahay inta ku horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu